ilaa shan iyo toban kun oo qoys oo isugu jira xoolo dhaqato iyo kalluumaysato ayaa go-doon ay ku jiraan dartiis la gaadhsiin laayahay gurmadka degdega ah ee loogu talagalay waxaana dadkan oo ay saamaysay duufaantii sagar ee sagaal iyo tobankii bishii mee ku dhufatay deegaano ka tirsan gobolka awdal ayaan looga gudbi karin wadooyinkii oo daadadka iyo dabaylahaasi iswatay ay jareen waxaana dadkaasi ay ku nool yihiin degmada loghayo iyo siddeed iyo toban tuulo oo hoos yimaada sida uu raadiyo orga u sheegay gudoomiyaha degmada loghayo cabdilaahi cali aw nuur dixood waxaana gudoomiyaha oo faahfaahin ka bixinaya sababta keentay in wakhtigii loogu talagalay gurmadka dadka go-doonsan uu dibidhac ku yimaado uu yidhi labaaday waxaa jirta ka horta muddo gargaarka laftarkiisuna waxa weeyaan jidadkiio dhammaantood wada go-ay oo gaadiidka ay gaari laayihiin goobihii wax la geynayay ilaa maanta ilaa ilaa shan iyo toban kun oo qoys oo weli ilaa hadda wax gargaar oo gaari ma jirto jidadka oo go-an awgeed waxay buuralayda ka hooseeya oo dhan weeyaan waxa meelaha ayna gargaarku gaarin suuqayaa kamid a waxaa kamid a idacadays habeyta kamid a cabdigeediyaa kamid a ulhulkaa kamid a fiiga kalowlaa kamid a garaaca kamid a laancawaalaa kamid a karuuraa kamid a beya cadaadada kamid a teebaa kamid a damashaa kamid a waa ilaa sideed toban tuulo maxamed jaamac diiriye oo ka mid ah odayaasha deegaanka garaaca oo ka tirsan tuulooyinka weli godoonka ah ee hoos yimaada degmada log ayaa sidoo kale raadiyo orgo u sharaxay xaaladda nololeed ee dadka weli halkaasi ku godoonsan waxaana uu yidhi dadkaasi saddex wax soo diran wuxuu wada ma hayo hoy uu gala ma hayo biyo u cabo ma hayo ilaah unbaa awoodsa qaran karaa wallahi dadkaa ilaahay unbaa awoodsa haya laakiin aad baa aad buu liixtaa aad buu liixtaa aad buu liixtaa aad buu liixtaa maadaama muddo bil ku dhow ay ka soo wareegtay markii ay duufaantu ku dhufatay deegaankaas ayaan weydiinay maxamed jaamac sida ay dadku ku maarayaan noloshooda waxaana uu yidhi wax alla og yahay unbaa lagu noolaa dadku waxa ku noolaa xoogaa xaruuraha w b bishii hore bixisay oo qoyiba qoyaankiisa qoyaankiisa la karinayay intaba lasii cunayay xoolaha wixii u noolaa u hadhay dhigtoon u hadhay ishan u hadhay in loo hadhayba yaa adiga kale ka saamahanayay neefkaas oo bukoo iska weyda la qalayay daasaa loo qabay tuuqas loo qabinay gargaarkan gurmadka degdega ah ee degmada lughayo la geynaya ayaa waxa uu isugu jiraa raashin la quuto dawooyin iyo bacaha guryaha laga samaysto waxaana uu gargaarkaasi ka yimaadaa dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xukuumadda somalilan hay-adaha caalamiga ah ee ay ka mid yihiin unicef w f b german agro action iyo safe the children iyo sidaasi oo kale hay-adaha maxalliga ah ay camuud foundation ayodha says anfac foundation towfiiq iyo kuwo kale gebi ahaana agaasinka gurmadkaas ayaa waxaa iska leh guddida gurmadka masiibooyinka gobolka awdal waxaana xogayaha guddidaas xasan sheekh cabdiraxmaan oo raadiyo ergo u waramay uga faallooday baabuurta ee jidxumada weli waxa dhiban ee waday gargaarkaasi deg dega ah waxaana uu yidhi walalo waxa weeyaan waxa weyan baabuurta tirada naga cadilan ilaa hadda goobii loogu talagelay gaadhin waa ilaa lix gaadhi baabuurtaasi waxay sideen raasin kun iyo shan boqol oo qoysa afar labaatankii bishii may bay halkan ka bixeen qiyaastii waxaa loogu talagalay shan labaatanka in raashinka la qaybiyo oo dadkii la gaadhsiiyo u baahnaay ay ku dhufteen dabaylahaasi gaar ahaan waxa weeyaan waa garaaca waa lughaya waa idaacadays waa hadeyta waa cabdigeedi riga karawrareka kalowle waa raashinka dhulkaa loo sidin waxay qaadatay in ilaa toddoba cishoo dambe baabuurtii ay wadda xumo dhexda u joogaan muddo toban maalmood ku siman ayaa weli gawaaridaasi ay ku xaniban yihiin wadada iyadoo uu saaran yahay gurmadkii ay wadeen dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay dhuufaantii ee ku dhaqan gobolka awdal waxaana ay su-aashu tahay waa mid noocee ah wadaxumada xayndaabka ku noqotay baabuurtii gurmadka u waday kumanaanka qoys ee ku dhaqan degmada lughaya waana kan idriis daayir cabsiye oo ka mid ah wadayaasha baabuurtaas xamuulka oo muddo toddoba maalmood ah uu baabuurkiisu uu ku xaniban yahay dooxa qabri baxar oo masaafo dhan boqol iyo shan iyo soddon kilomitir oo waqooyi beri ah kaga beegan magaalada boorama oo raadiyo ergo uu kula xidhiidhay khadka taleefanka waxaana uu sharaxaad ka bixiyey nooca jidxumada ah ee jirta waxaana uu yidhi meelba badoox iyo biyihii baa gooyey dhagxan uu dhataasi keenay geedo kusoo rogay xoolu kusoo rogay bada waxay noqotay gaarigii socdaa isagaa wada banaysanaya gaarigii socdaaba in marka wada banaysa ayay noqotay si kastaba ha ahaatee gaadiidka u socda meelaha aan sidaas usii fogeyn ayaa darawalada iyo dadka la socda ay gacmahooda ku banaynayaan wadooyinka laakiinse gaadhida u socota meelaha fogfog taasi way ku adag tahay mana awoodaan inay gacmahooda ku qaadaan dhagxaanta iyo ciidda ay duufaantu ku goysay wadooyinkii halbowlaha uu ahaa gurmadka ee degmadaasi loghayaa cabdalla cali yuusuf radio ergo magaalada borama